بsm الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllah taعalى babu twbaة الmurtd murtadka towbadiisa cadaynteedii buu u baab yahay baabkan وبالإسناaد qال أخبرnا محمد بن عبدالله بن بزيع وهو البصري ثقة rwى lh مسلم والترمذي والنسائي qال xدثnا يزيد وهو بن زريع qال أخبرnا داوd وابن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس qال kاna رجuل nin wuxuu ahaa min الأنصاaر أنصاarta ka mid ah أسلمa inuu iسlaamay uma irtada dabadeed marka diinkii ayuu ka laabtay walaxiqa bishirki wuxuu haleelay shirkigii iyo dadkii mushrikiinta ahaa uma tanadama dabadeed waa qowmamooday oo waa qowmame waa shallaayey fa arsala ilaa qowmihi dadkiisii ayuu ucidir u cidiray saluu lii rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam wuxuu yihi rasuulka ii su-aala hal lii min towbatin wax towba ah ma leeyahay fajaءa qowmuhu ilaa rasuuli اllahi sal ly slam dadkiisii baa nebiga u yimid faqaaluu waxay yidhaahdeen ina fulaanan hebel qad nadima waa shallaayey wainahu amaranaa wuxuuna amray an nas'alaka inaan ku su-aalno hal lahu min towbatin towba ma leeyahay fanasalad waxaa soo degtay kayfa yahdi kayfa yahdi illaahu qowma kafaruu bacda iimaanihim ilaa qowlihi gafuuru raxiim laga gaaro ila اladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu faina allaha gafuuru raxiim meeshaas marka tarjamada maxalushaahidkeeda halkaas waaye waxaana laga qaadanaa qofka diinta hadduu ka baxo towbo inuu leeyahay oo uu soo towbad keeni karo in allaale inta uu joogo waqtigii towbadkeenka laakiin marka uu cadaabka ay caayino ou arko nafti kalxantii ay soo dhaafto oo waxyaabihii ka asturnaayee qeybka iyo ka ahaana ou arko markaas towbo ma jiraysa dabcan oo xadiidkii waa tow ahaa in allaha tacaala yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir haddii uu ku dhinto gaalnimadaas iyo yacnii riddadaa uu ku dhintana wax dembi dhaafa ma yeelanayo aayadda marka ilaahay uu leeyahay lam yakun illaahu liyaqfira lahum walaa liyahdiyahum sabiilan macnaheeda saas waaya huma sdaaduu kufran macnaheedana waxaa lagu macneeya ay maatuu cala alkufri gaalnimada marka inay ku dhintaan laakiin in allaale intay caafimaad qabaan oo ay fayoow yihiin inay markaa yacni towbadii waa u furan tahay aayaddaana daliil u ah waana marka maxalu shaahidka alimaamu الnasaa-i ayb marka maadaama towba ay u furan tahay in towba la weydiiyo istitaabada iyada maxay noqonee ee ahlucilmigu marka de waa isku khilaafsan yihiin laakiin adilada qofka marku ku dhaco diinta uu ka baxo adilada ku saabsan in uu istitaabo la weydiiyo oo towba la wey war soo laaba la yidhaahdo waa adilo daahir ah oo xoog leh allaahuma yacni dembiyada qaar markay la xiriirsato ayaan iyadoon waxba towba a la weydiinin yaa markaa cuquubada marka lagu fulin karaa yacni musطalaxaadkana waa musطalaxaad sharci ah munaafiq iyo mushrig iyo murtad iyo mu'min iyo kaafir iyo yacni faasiq iyo dhaalim iyo alfaad waxaa weeyaan asmaa sharci ah waay waxaad arkaysaa dadka marka ifraad iyo tafriid baa ku jiro bacdi naas marka alfaadan oo kale kaanamaa inaysan diinta ku jirin ay ula tacaamulayaan markaasuu dadka qaarkoodu marka waxaa laga yaabaa inuu markaa haddii uu ka maqlo mushrig iyo yacni ama kaafir ama murtad iyo isdilaaxaadkan haddii uu maqlo soo ma arkaysid uu kuleeyahay waxa ka buuxo warkiisa nacam alfaadan sharcigaa ku yimid nacam axaadii qur-aankay ku jirtaa axaadiistay ku jirtaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaaئika xabiطat acmaaluhm fi اdunya wاlآakhira man badla diinahu faqtuluuh kayfa yahdi اllahu qowma kafaruu bacda iimaanihim in اladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma اsdaaduu kufra lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila marka in markaada qof aan mudnayn in lagu dhejiyo waa laga doodi karaa oo taas iyadu qaladay yeelanaysaa laakiin in la yidhaha alfaadaanba naga dhaafa iyadaaba macnaha dadka dhib u keentay sida dadka qaar ay dhahayaan alfaada sharciga cidna dhib uma keento waana wixii iyada marka markay sharciga ku taagan tahay waxay ka tarjumaysaa wax sax ah ayb haddii marka aynan sharciga ku taagnayn waayo marka marka ee sharcigana ma gardarna markaase qofka aan ku oogeynin waayo waxa markaa qaladkaa yee yeelanaya ayb fa arsala ilayhi waa u cidiray nebiga fa aslama ninkii waa soo islaamay wa bihi qaala akbaranaa zakariya bnu yaxyaa qaala xadahanaa isxaaq bnu ibraahim zakariya bnu yaxya saaji weeyaan qaala xadahanaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa caliy bn xuseyn bni waaqid huwa almarwaziyu saduuq yahim rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim alarbaca qaala akbaranii abi aabihii markaa alxuseyn bnu waaqid abu cabdillaahi almarwaziy hiqat lahu awhaam rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim alarbaca can yaziid annaxwiy can cikrimata can ibni cabaasin qaala fii suurati اnaxli man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha ila man ukrih ilaa qowlihi walahum cadaabu cadiim fanasakha waxaa nasakhay wastahnaa min dalika alla wou nasakhay wastahnaa min dalika wuxuuna kasoo reebay arrintaa waxbuu kasoo bixiyey faqaala wuxuu yihi huma ina rabaka liladiina haajaruu min bacdi ma futinuu huma jaahaduu wasabaruu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim yani marka wuxuu leeyahay naski baa dhacay waxa la nasakhay marka maxayn in la fahmo man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha qofkii la qasbay asaga waa laga bixiyey wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan wlakin man sharaxa bاlkufri sadran facalayhim gadb min allahi walahum cadaab cadiim kuwaas marka shirkiga iyo gaalnimada qalbigooda u waasiciyey oo ikhtiyaar gaalnimada ugu dhacay waayo kuwa marka alla uu leeyahay huma ina rabaka liladiina haajaruu min bacdi ma futinuu huma jaahaduu wasabaruu ina rabaka min bacdiha lagafuuru raxiim wuxuu leeyahay hadday marka gaalnimadaa intay qalbigooda u waasiciyeen awal ay hadda ka laabteen oy towbad keeneen ilaahay waa u dembi dhaafaa meeshaas waa marka towbat lmurtad marka inay ansaxayso lana aqbalayo naskiga marka uu ku tilmaamayana waa ama iyo istinaha uu isdaba dhigaayo yacni cumuumka ku jiray ayaa lasoo istinooday taqsiis ulcumuumna selafka curfigoodu wuxuu ahaa naski ayay ku tilmaami jireen wa huwa cabdullaahi bnu sacdi bni abi sarxin aladi kaana calaa misra ninkii marka masr xukumi jiray waqtigii cuhmaan kaana yaktubu lirasuuli llahi sal l slam nebigu u qori jiray oo waxbuu u qori jiray faazallahu shayطaanu shaydaan baa simbiririxiyey falaxiqa bilkufaari gaaladiibuu haleelay fa amara bihi an yuqtala nebigu wuxuu amray markaa yacnii in la dilo yowma alfatxi maalintii maka la furtay fastajaara lahu cuhmaanu bnu cafaan cuhmaan ayaa magangeliyo u dalbay fa ajaarahu rasuulullahi sala l slam nebigu waa magangeliyey marka marka inuu nebigu magan ninkaan nin marka diinta ka ridoobay buu ahaa cuhmaan ayaa keenay isagoo taa-ib oo towbad keenay nebigana magangeliyo uga codsaday nebigana waa ka aqbalay sala allahu calayhi wasalam waxay kutusaysaa marka calaa qabuuli towbati lmurtad murtadka towbadiis in la aqbali karo ayb qaala baabu lxukmi xukunkii caddayntiisiibu u baab yahay fii man saba annabiya sala allahu calayhi wasalam qofkii nebiga caayey yani ruuxa nebiga caayo xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay waxyaabaha marka lagu ridoobo waxaa ka mid a qofka hadduu muslim ahaa uu ku ridoobayo cayda nebiga haddii uu gaal cahdi muslimiinta iyo isaga heshiis ka dhexeeyey ou ahaa lahaana cahdigiisa ayaa buraayo ilaa isaga gaal awalba waa ahaa markuu nebiga caayo ballantii waa buraysaa aayado badanayna u deliishadaan culummado waina kasuu aymaanahum min bacdi cahdihim watacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun marka wadacanuu fii diinikum dacni ka weyn ma jira in nebiga ay caayaan sala allahu calayhi wasalam marka hadduu muslin ahaana waa ku gaaloobaa ka nebiga caaye daabitka marka waa maxay qofka muslimkaa nebiga marku caayo waa gaaloobee la dhahaayo sabiga yacni cayda uu ku gaaloobayo maxay tahay waa cay kasto oo istikfaaf iyo fududaysi iyo yacnii wax yacni aan yacni waan aan wanaagsanayn ee uu nebiga ku istikfaafayo ku fududaysanayo uu ku nuqsaaminayo cayna ah taas shayga mararka qaar waxaa dhici karta inuusan cay ahayn laakiin calaa sabiili tanaqus mararka qaar in la yskugu caayo oo la yskugu soo qaato wixii noocaas oo kale calaa sabiili tanaqus hadduu nebiga nuqsaamin uu nuqsaaminayo iyo hadduu ugu soo qaato cay bay noqonayn culimada qaar marka waxay ku mithaaliyaan maalan rasuulka sal l l slam siiradiisa marka laga hadlaayo waxaa la tilmaamaa yacni maka inuu ari ku raaci jiray rasuulka sal alla l slam oo reer maka uu ari u raaci jiray dad ka mida calaa qaraariita ujro uu ka qaadan jiray siirada waa lagu sheegaa maahan cay ma noqonaysa siiradaas in lagu akriyo ilaa nebiga axaadiidtiina waaba ku jirtaaba soo maahan laakiin marka uu calaa sabiili tanaqus nebigiiu la khidaaba ama warkiisiyaa loo sheegay war sidaa sidaasuu rasuulka leeyahay markaasuu wuxuu yidhi iga daa arijirkaas arijir marka nebigu waa ahaay ma la dhahayo markaas waayo ninkan cay yacni fii siyaaqi sabi buu nebigu kusoo qaatay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh oo warkan kusoo qaatay qaadi ciyaad kitaabkiisa shifaa ayuu aad ugu sheegaa arrimahaas oo kale marka wixii awal hadda aan mararka qaar cay noqonaynin laakiin siyaaqa iyo habka loo yiri iyo waxa la xiriirsado iyo iyoy ay darteed cay ku noqon karta caayay noqoneen wixii sideedaba cayba u ah iyadana waaba cay kuwaasna marka hadduu qof muslim ahaan jiray waxa uu la yimaado waa ku gaaloobaan marka wuxuu leeyahay taas marka xukunkaasu ka rabaa inuu ka warramo wabihi qaala akhbaarka muslimka xukunkiisa wuxuu noqonayaa dil waa la dilaa waayo diintiiu ka baxay hadduu towbad keeno uu diintii kusoo laabto soo laabashadu waa anface aakhiro oo ma towbad keeni kara ma la dhahayo laakiin yataxatamu qatluhu dilkiisu waa laazim waayo nebigii cafi lahayna ma noola xaakimka marka waa inuu u dilaa ninkaas sidoo kale hadduu gaal ahayna oo nebigu uu caayo sal ll l slam oo uu towbad keenuu soo islaamo ma laga dhaafaa marka qatliga mase lagama dhaafaayo shaykhulislaam ibnu taymiya saarib almasluulka wuxuu aad ugu taxqiijiyey in la dilaayo waa in aslama xataa islaamnimadiisa aakhiray anfacaysaa laakiin dilkan kama baajinayso hadduu gaal yahay in la dilo xanafiyada xoogaa khilaaf ka muujiyaanoo waxay leeyihiin maa yacni alkufru aladi huwa fiihi akbar kufriga uu ku jiraaba ka weynba ayay leeyihiin marka iyaga marka waxay dhahayaan laakiin hadduu badiyo cayada waa la dilaan marka waxay leeyihin badintiina de xad iyo waxaas ma leh sida xooga badan nusuustuna ay tusayso in la dilo nebiga sala allahu calayhi wasalama markuu noolaay waa jireen dad caayey isaga uu iska dhaafay xaqan asaa iskale waa cafi karaa ciddou doono rasuulka sal ll cl slam laakiin mar haddii uu dhintay cafiskii mutacadiru noqday laazim marka waxay noqonaya xaakimka ama qaadiga awoodda u leh qofkaas inuu markaa yacni uu dilo qofku hadduu nebiga caayana silmi ma noqon kartaan haddii awal heshiis idinka dhexeeyey ee rasuulka uu caayo bannaanka intuu rasuulka soo dhigo ku caayo kaasoo kale marka cahdi baa naga dhexeeyo qaladay noqoneen wax ballan iyo wanaag idinka dhexayn kara male leanna xarbi bowba isku bedelayba cayada uu nebiga caayo uu la soo mujaaharooday darteed wa bihi qaala akhbaranaa cuhmaan bnu cabdillaahi wahuwa cuhmaan bnu cabdillaahi bni moxamed khuraزاd أbu cmr albصriyu ثiqة rawaa lahu النasائiyu qala xadaثna cbاad bnu muسى whuwa اlkhutliyu abu mحamed ثiqة qala xadaثna ismaaعiil bnu jaعfar qala xadaثnii إsraaئiil عan cثman الشaxaam cثman الشaxaam alcadawiyu abu slmة اlbaصriyu laa bأsa bih rawaa lahu muslim abu dawuud wالtirmidiyu wالnasaa-iyu qaala kuntu aquudu rajula acmaa nin indhoola ahaan wadi jiray aan hogaamin jiray faintahaytu ilaa cikrimata cikrima ayaan ayaan gaaray faأnshaأa yuxadiثunaa wuxuu guda galay marka cikrimo inuu noo xadiidayo qaala wuxuu yihi xadaثanii ibnu cabaas ana acmaa nin indhoola ah kaana calaa cahdi rasuuli اllahi sal l slam waqtigii nebiga ayuu jiray wa kaanat lahu umu waladin wuxuu haystay naag addoon u ahayd oo ilmo u dhashay mustowlada ah wa kaana lahu min habnaani xaggeeda waxaa ugaga sugnaaday laba wiil wa kaanat tukhiru lwaqiicata birasuuli illahi sal l slam cayda nebigay badin jirtay wa tasubuhu waa cay jirtay fayasjuruhaa waa canaanan jiray falaa tansajiru ma canaan samaynin wayanhaahaa falaa tantahi waa ka reebi jiray ma ka reebtoonaan jirin marka ciladu waa cayda ee kahrada ma aha leanna kahrada laa tandabit xukunkana in lagu dabdiyo wax aan dabdismaynin in lagu dabdiyo ma fiicno shaygu marka uu dabdismi karo ayaa wax lagu cilay karaa cayda waa la dabdi karaa laakiin badintu meeqo waayo shan miya saddex jeer miya toban jeer miya labaatan miya wax la dabdi kara maaha marka altacliilu bilmundabiti ayaa ka wanaagsan in wax lagu dabdiyo shay aan marka waxbaba aan mcilla waxaan mudarid noqonaynin banaan xanafiyada marka iyaga meelahan oo kale ay qabsadeen saasaana loogu jawaabin falamaa kaana data leylati mar habeen mara maray ahayd dakartu nabiya sal l l slam nabigaan sheegay fawqacat fiihi waa ku dhacday waa caysay falam asbir ma aanan adkaysanin an qumtu inaan istaagayba ila almicwali garweynta miqwalna qaara dabdinaa ila garweyntii ayaan qaatay miqwalna waa la dabdiyey marka nusqa marka labada wejba miqwal iyo micwal labadaba sheegtay sindi xaashiya xaashiyadiisa nasaa-iga wuxuu le bikasri lmiimi wasukuuni غyn mcjamة وfaتxi waawin wakada fi lisaan الcرب maadaة awala almiqwalu sawt fi jawfihi sayf waa jeedal marka yani gudihiisu ay seef ku jirto af leh ayb miqwal marka waxaa loogu magacaabay لأna صaaxibahu yaqtaalu bihi caduwahu cadowgiisu intuu la gaadgaado ayuu dhag uga siiyaa ee yuhlikhu min xayثu laa yaxtasibhu wa jamcuhu magaawil ayaa leeraana waayahay fawadactuhu fii baطnihaa caloosheeda ayaan dhigay faاttaka'tu calayhi waa cuskaday marka intaan caloosh saa uga saaray ayaan kula dul dhacay waa kula cuskaday faqataltuhaa waan dilay faasbaxat qatiilan mid la dilay bay noqotay fadukira dalika linabiy sal l slam nabigaa loo sheegay fajamaca annaasa dadkiibuu kulmiyey waqaala anshuduka allaha allaan kugu dhaarinayaa aanshudu llaha rajulan allaan nin ku dhaarinayaa lii calayhi xaqun aniga aan ku leeyahay dushiisa xaq facala sameeyey maa facala wuxuu uu sameeyey ilaa qaama waa istaagayaa fa aqbala alacmaa indhoolihii baa ayaa soo jeestay yatadaldalu isaga oo leecleecayo hadba marka yacni dhacdhacayo faqaala yaa rasuula allah ana saaxibuhaa aniga waayo uu yihi qofkeeda ninka dilay kaanat uma waladii bay ahayd ilme waladkaygii hoo ilmahayga hooyadooday ahayd doon marka iyada u dhashay wa kaanat bii waxayna ii ahayd aniga latiifatan mid turid badan rafiiqatan naxariis badan ii naxariis badan yacni anigu waa ii rooneyduu leeyahay walii min hab walii min habnaani laba wiil ayaa igaga sugnaatay oo ay yacni ii dhashay mithlu lulu-atayni jawharadoo kale ah aad aan u jecelahay walaakinahaa kaanat tukhiru lwaqiicata fiik laakiin caydaaday badinaysay watashtumulka waa ku caynaysay fa anhaaha waa ka reebayey falaa tantahi maka reebtoonaanaynin waasjuruhaa waa canaananaye falaa tanzajiru ma canaansamaynin falamaa kaanat albaarixatu xalay markay ahayd dakartuka waa ku sheegay fawaqacat fiika waa kugu dhacday waa ku caysay faqumtu ila lmiqwali baan u kacay fawadactuhu fii badnihaa baan dhigay fataka'tu calayha waa ku cuskaday korkeeda xataa qataltuhaa ilaa aan dilay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi alashhaduu ana damahaa hadar alashhaduu war markhaati ka noqda ana damahaa dhiiggeeda hadarun wax kasoo qaad inuusa lahayn cid iswarsanaysa male dhiiggeeda wax kasoo qaad male waxaa laga qaadanaa cayda nebiga inay dil keensanayso koo masalada labaadna cayda nebigu inay qofka gaalka ahee dimiga ah ile qof hadda mu'mina suurtagal maaha inuu maalin walba saa nebiga u caayo sala allahu calayhi wasalam waa qof un gaal ah isagoo gaal ah xataa in la dilaayo ballan uusan sa yeelanaynin labo masalada saddexaad waxay tahay ninka haween hadday tahay in la dili karo oo aan marka lagu kala saaraynin nin iyo naag labadaa inaan lagu kala soocaynin hadduu nin caayo nebiga hadd hadday naag caysaba waa isku mid oo riddada xanafiyada iyaga waxay dhahaan naag hadday tahay ma la dilaayo hadday nin uu yahayna waa la dilaabay riddada markay caadiga tahay yay dhahaan laakiin nin iyo naag waxay ahaataba waa in la dilaayo haddii laga dhiga middaani inay dooxa tahay had yacni maadaama dilku isku mid yahay kii muslimka ahaa ewel muslimka ahaa iyo kii gaalka labadaba la dilaayey ama rag ha ahaato ama naag ha ahaato nin ama naag waxay doona doontaba ha ahaato in la dilaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa sayidku addoonkiisa inuu xadka ku fuli karo hadda naagtani addoonay ahayd ninkaa dilay ee ilmaha ay u dhashaa iska lahaa isaga marka sayidku addoonkiisa waa ku oogi karaa xadka laakiin qof xor ah oo aan addoon ahayn yaa xadka ku oogaayo xadka waxaa ku oogaya qaadiga xaakimka ama naa'ibkiisa waayo haddii la yidhaha dadku ayaga xuduudda ha isku oogaan nin walbaa wuxuu leeyahay anaa ku arkay waxaasuu sameeyey kan kalena markuu rabo inuu wax dilo isna sidii oo kale u dhahaa sida marka loo si loo dabdiyo waa in markhaati qiraal maxkamad in la hor keeno xadiidkanna marka wuxuu daliil u yahay sayid iyo addoonkiisa wax ka dhexeeya ee laakiin laba qof oo xor ah ma ahan xadiidkan kuma saabsana dadka qaara waxay u daliishadaan macnahaas ma ahan sax laakin xuduuddu marka a'imada iyo waxaa iskale dadka madaxda ah ayb ay dadku markaas yani u xil saarteen ama qaadiga sharciga ayb wixii weliba u baahan khusuumo iyo dood ay geli karto war waxaan dembigan ma samaynin waa sameeyey wixii ah waa in la horgeeya marka qof qaadi oo cadaalad agtiisa laga helaya laakiin waad samaysa anaa ku og haddii la dhaho qof walbaa isna sidii oo kale u dhaha wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin qala xadaanaa mucaad bnu mucaadin qala xadaanaa shucbatu can tawbata alcambariy abulmuwaric hiqat akhطأa fiihi اlasdiyu fii tadciifihi abulfatx اlasdi baa ku gafay inuu daciifiyey bukhaari iyo muslim abu dawuud nasaa-i baa u wariyaan can cabdillahi bni qudamata bni canazata wahuwa abu sawaar alcambariyu hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu min afraadi الnasa'i can abi barzata alaslamiy qaala aklada rajulu nin ayaa adkeeyey warka le abi bakrin buu ku adkeeyey asidiiq faqultu waxaan idhi abuu barze haddaan ahay aqtuluhu ma dilaah fantaharanii waa i horaray abuu bakar waa i canaantay wa qaala wuxuu yihi laysa hada liaxadin kan qofna ma iska laha bacda rasuuli llahi sal l slam nebiga kadib yacnii qofkii marka la caayo in la dilaa nebiga ka gadaale cid iskale malaha yani nebiga unbaa haddii la caayo loo dilaa qofka laakiin dadka kale ayaga haddii la caayo edbin iyo tacsiir iyo waxaasay leeyihiin maana dil ma laha waa gardaro waayo marka hebel yacnii anuu i caayey iyo hebel uu caayey iyo yacnii hebe hebelaa hadal xun uu ka yiri iyo saas darteed marka yacnii waa la intaasaa laxabi la xabisaa oo la xera wax iska tiro badanoon xadkeedu badan yahay amaba yacni waaba la dilaa la yidhaahdo waa dulmi arrintaa marka dilka nebiga unbaa iskale sala allahu calayhi wasalam haddii nebiga qof uu wax ka sheego caayo waa loo dilaa hayruhu laakiin maya dadka abubakara u fadli badan abubakar wuxuu leeyahy maya sidaas marka laysa hada liaxadin bacda rasuuli illahi sal l slam qala dikru اlاkhtilaafi calى اlacmash fi hada اlxadiid xadiidkan sida acmash la iskugu khilaafay duruqdii rabaa inuu kuu sheego wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata wahuwa abu moxamed bnu khazim adariir an can اlacmash can camr bni murata can salim bni abi ljacd ayb meeshaas marka bacdi nuskaa qoraayaan can salim nuska qaarna ma laha bacdi nusakna waxaa ku taal can salim ana abaljaana ana abiljacd wahuwa sawaabu bay leedahay saasna sax ma aha can camr bni murata can salim bni abiljacd can abi barzata kutub atraafka waxaa lagu dhigay can camr bni murata sax ayaa lagu qora can abi barzata hoostana salim ibni abiljacd ayaa looga qoray min cindi bni xayuuya riwaayada ibni xayuuya marka salim ibn ljacd maku dhex jiraa camr ibni mura iyo abi barza riwaayadan nusq waa isku khilkhilaafeen qaala tagayada abu bakrin calaa rajulin faqultu waxaan idhi nin baa abubakr ku carooday abubakr baa nin ku carooday faqultu waxaan idhi man huwa yaa khaliifata rasuuli اllah waa aya kaas qaala lima oo maxaa ka rabtaa qultu liadriba cunuqahu saan luqunta qoorta ugu dhufto in amartanii bidalika haddaad i amarto qaala wuxuu yidhi afakunta faacilan ma samayn lahayd sidaas mid samaynaya miyaad ahaa lahayd qultu nacam qaala fawallaahi yacnii wuxuu yidhi allan ku dhaartee laadhaba cudmu kalimatii kelmadeyda weynigeedii ayaa ka tegsiiyey allatii qultu aniga aan idhi baa qadabahu caradiisii tegsiisay caradii abubakar ninka u qabayba warkii aan idhibabu ku iloobay oo uga tegay uma qaala markaasuu yihi ma kana liaxadi bacda muxamedi salى اllahu alayhi wasalam arrintan nabiy llaahi moxamed sal l slam gadaashiisa qofna ma lahan wabihi qaala akbarana abu dawuud wahuwa sulayman bnu sayf qala xadaana yaclى qala xadaana alacmashu can camr bni murata can abi lbakhtariy can abi barzata marka adkhala bayna camr bni mura iyo abi barza wuxuu dhexgeliyey abulbakhtari abu mucaawiyana abu mucaawiyana salim ibnu abiljacad buu dhexgeliyey qaala marartu calaa abi bakrin ayaan maray buu yidhi wahuwa mutaqayidun isagoo caraysan ku caraysan ah calaa rajulin u caraysan min asxaabihi faqultu yaa khaliifata rasuuli illahi sal l slam man hada aladii tagayaduu calayhi kan aada u caroonaysa waa ayo qaala walima tas'al qultu adrib cunuqahu qaala fawallaahi laadhaba cudmu kalimatii qadabahu uma qaala ma kanat liaxadin bacda muxamedin sal l slam wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhana can yaxya bni xamaadin qaala xadaanaa abu cawaanata can sulaymaan wa acmash can camr bni murata can abi lbakhtariy can abi barzata labadan marka waa ismutaabaceeyeen soo maa yaclى iyo waxaa ismutaabiceeyey abu cawaana alwadax bn cabd الlahi اlأshkuriy can abi barzata qaala tagayada abu bakri calى rajuli faqaala abu barzata alaa adribu cunuqahu faqaala wuxuu yihi faadhaba qowlii warkayga wuxuu ka tegsiiyey bicaamati qadabihi caradiisa badankeed qaala awa kunta faacila ma samayn lahayd faqaala low amartanii lafacaltu qaala amaa wallaahi ma kanat lbashari bacda muxamedi slى اllahu عalayhi waslm wabihi qaala akbaranaa mucaawiyaة bnu صaalixin اlأshcariy wahuwa abu cabdillahi الdimashqiy saduqu rawaa lahu الnasaa-iy qala xadaana cabdالlahi bnu jacfar wahuwa abu cabdالraxmaan alraqiyu hiqat lakinahu tagayara biakhrh falam yafxush اkhtilaaطhu rawaa lahu asxaabu اlkutub الsitة qala xadaثna cubayd الlahi wahuwa cubayd الlahi bnu cmri الraqiy hiqaة faqih rubama wahm can زaydi wa zayd bn abi unaysa can cmr bni mura de riwaayada acmash waa laga baxay zayd iyo waxaa siman acmash can zaydi can cmr bni murata can abi nadrata sidaas u dhigay zayd bnu abi unaysa can abi nadrata ayuu yidhi wa ana can abi nasrin abi nadra ma aha wa abu nasr xumayd bnu hilaal wahuwa hiqat caalimu tawaqafa fiihi ibnu siriina ka istaagay liduuuli lidukhuulihi fii camali suldaan shaqadii marka suldaanka iyo madaxda ayuu dhex galay xoogaha maxamed ibnu siriin marka waa ka tawaqufay badanaa in laysku ilaaliyo diin iyo yacnii suldaan agwareegiisa ama agjoogiisu aaday u adag tahay weliba waqtigaasay ayagu saas dhihi jireen oo salaadiintu ay roonaa jireen haddoo ay wax yacni haddoo xaalkooda dee ilaahay ogyahay annaguna aan u jeedno iskaba dhaaf warkiya ayb marka wuxuu leeyahy can abi nadrata can abi barzata qaala qadiba abu bakrin calaa rajulin qadaban shadiidan ba ku caro u carooday xataa tagayara lownuhu ilaa midabkiisu isbedelay qultu yaa khaliifata rasuuli اllah wallahi lain amartanii haddaa i farto la adribana cunuqahu fakaأnamaa suba calayhi waxaadba moodaa abu bakr in lagu shubay maa-un baaridun biyo qaboow waaba iska qaboobayba abu bakr fadahaba gadabuhu caradiisii baa tagtay can irajuli uu ka carooday qaala wuxuu yihi hakiladka umuka abaa barza hooyadaha ku weysee wa inahaa lam takun liaxadi bacda rasuuli اllahi sal l slam arrintaa uma ahaanin qofna nabiga ka bacdi qaala abu cabdiraxmaan hada khaطأ wasawaabu abu nasrin wasmuhu xumayd bnu hilaali wallahu tacaala aclam ayuu yihi khaalafahu shucbatu shucbaa marka zayd bnu abi unaysa khilaafay wabihi qaala akbaranaa mxamed bn اlmuhanى can abi dawuuda qaala xadaثna shucbaةu can camr bni mura qaala samictu abaa nasrin mowdic اlkhilaaf marka waa kaas ayb yuxadiث can abi barzata qaala ataytu calىa abi bakri waqad aglada lirajulin isagoo uu ad adkaaday hadalka ku adkeeyey faradda calayhi waa celiyey faqultu alaa adribu cunuqahu miyaanan horta ka dhufanaynin fantaharanii waa i hororay waa i canaantay faqaala inaha laysat liaxadi bacda rasuuli اlahi sal l slm qaala abu cabdiraxmaan abu nasr xumayd bnu hilaal warawaahu canhu yunus bnu cubayd faasnadahu yunus bnu cubayd baa ka wariyey xadiidka xumey yani ninkan abu nasr faasnadahu marka faasnadahu maxaa laga wadaa dakara alwaasiطata bayna abi nasrin wa abi barza da riwaayaadkan soo marna fiiri an samictu abaa nasrin yuxadiثu can abi barza toos uga warinaya laakiin yunus bnu cubayd isaga markuu ka warinaayo adkhala bayna abi nasr iyo abi barza ayuu wuxuu dhexgeliyey cabdullaahi bnu mudarif ibni shikhiir marka waa wasliyey wa wabihi qaala akbaranii abu dawuud qaala xadaanaa cafaanu wahuwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa yunus bnu cubaydin can xumayd bni hilaali can cabdillaahi bni mudarif bni shikhiir can abi barzata alaslamiy waa kaa marka faasnadahu annahu qaala kunaa cinda abi bakrin الsidiiq fagadiba calىa rajuli min almuslimiin uu ku carooday faاshtada gadabuhu calayhi jidda falama ra'aytu dalika markaan arkay qultu yaa khaliifata rasuuli اllaahi adribuu cunuqahu qoorta ma ku dhuftaa falamaa dakartu اlqatla markaan sheegay adraba can can dalika alxadiid sheekadaa waaba ka tegayba abu bakar markaan qoorgoyn sheegayba ama aan dil sheegay warkaas waa ka soo jeestay ajmaca dhammaantiis ilaa gayri dalika u soo jeestayo min annaxwi oo ah dhinacyada kale ah falamaa marka waaba iga waa jeestayo warkiiba waa ka jeestay falamaa tafaraqnaa markaan kala tagnay arsala ilaya waa ii cidiray faqaala yaa abaa barza maa qulta wanasiitu aladii qultu waa iska hilmaamay warkii aan ihi qultu kirniihi xasuusi baan ku ihi qaala amaa tadkuru maa qulta ma xasuusatid miya qultu laa wallaahi qaala ara-ayta xiina ra'aytanii markaad i aragtay qadibtu calaa rajulin faqulta adribu cunuqahu yaa khaliifata rasuulillah amaa tadkuru dalika ma xasuusatido kaas miyaadan xasuusanaynin awa kunta faacilan dalika ma samayn lahayd qultu nacam wallaahi haa walaana in amartanii facaltu hadda haddaad i amarto waa samaynaa qaala laa maya buu yihi wallaahi maa hiya liaxadin uma ahaanin bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed kadib tan cidna uma ahaanin qaala abu cabdiraxmaan hada alxadiidu axsanu laxaadiidi waajwaduha xadiidkan axaadiidta kan ugu xasansan waay uguna yani fiican ugu xoog badan wallahu tacaala aclamu ayb halkaan ha iska joogo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi